بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله حين كل حجرني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى casharkan waxaan noqonayaa casharka boqol sagaashan iyo toddoba waxaana ku sharaxaynaa su-aasha boqol konton iyo sideed waxaanu ku dhex jirnay oo sheikhu inoo inoo she- inoo tilmaamayey shacab iimaan markuu ka soo baxay arkaanul iimaan shacabul iimaan ayuu dhowr su-aalood ka sameeyey su-aashaana ugu dambeysa Eh, waxa uu yiri su-aashan boqol konton iyo sideed اذكر خلاصة ما عدوه أي ما عده العلماء شعب الإيمان وتي سؤاشي ورا إن وصلت المامي إن علماء كتب كقرين أي تريان لكن ترى سي أيوب هاي توقيهي ووحوي الدليل قطعي يعني الأوران كرين إلا وإلا كوان وي marka waxaa ku filan qofka inuu waxa weeye hore inoogu soo tilmaamay waxaa ku filan qofka inuu kitaabka iyo sunnaha rumeeyo ku dhaqmo waxa weeye awaamirta ay ku amrayaan kitaabka iyo sunnuhu aad raacdid waxay kaa nahiyaanna bannaanka ka martid waayo camal kasta oo wanaagsan oo kitaabka iyo sunnuhu ku- ay ku amreen waa min acmaali aliimaan shucabuliimaan buu soo gelayaa idan markaa taas ayuu qofku ku helayaa waxa weeye khisaalul iimaan amaa khulaasada ay culummadu khulaaseeyeen waxaa khulaaseeyey xaafid ibni xajar raximahu llahu tacaala ayaa fatxulbaariga ku khulaaseeyey oo markuu xadiidkaa sharaxayo aliimaanu bidcun wa situuna shucba ayuu waxa weeye ku khulaasaynaya waayo imaamu albukhaari saasuu ku wariyey isagu sabcuun ma warin shakigana ma warin imaamu muslim ayaa dhowr iyo toddobaatan warinaya iyo suna- ahlu- eh, sunanka marka imaamu albukhaari isagu waa bidcun wa situun ayuu warinaya idan eh, waa xadiiduna waa saxiix waa inaga soo tilmaanay inay labada riwaayadoodba saxiix yihiin oo riwaayadda shakiga la- shakiga ma ahe labada kale ay saxiix yihiin oo riwaayadda imaamu muslim bidcun wa sabcuun oo aan shaki ku jirin ahlu sunankuna ay wariyeen taas ayaa saxiixa laakiin midda shakiga ah oo laga tegayaa isaga oo maaragtay taas waa shaki baa ku dhacay idan wuxuu yidhi xaafid ibni xajar raximahu llahu tacaala marka markuu sheegay culummada kutubta ka qortay oo uu ammaanay dariiqada ibni xibbaan horta ibni xibbaan saxiixiisa ayuu isaguna xadiidka waxa weeye uu ku keenay oo waxa weeye uu tiriyey waa dariiqa xasana buu yidhi dariiqa aad u wanaagsan buu ibni xibbaan sameeyey buu yidhi sababtu waxa weeye kitaabka qur-aanka ayuu ka soo aruuriyey haddana sunnaha marka waa dariiqo aad iyo aad u wanaagsan dariiqada ibnu xibbaan buu u ammaanay kabacdi uu xaafid ibnu xajar wuxuu sameeyey eh, culummadii wixii ay sheegeen oo dhan oo dee waxaa qoray eh, alxaliimi ayaa kitaabkiisa minhaaj shucab aliimaan oo imaam eh, aimatu shaaficiya ka mid ah haddana imaam albayhaqi oo kitaabkiisa caanka noqday oo shucab aliimaan oo min aimati eh, shaaficiya ahlu xadiidna ayaa waxa weeye markaasuu soo khulaaseeyey xaafid ibni xajar wixii ay ka qoreen oo dhan ayuu talkhiis ku sameeyey markaasuu waxa uu sameeyey saddex qaybood buu u qeybiyey waxay u qeybsamaysaa buu yidhi eh, acmaashan markii lasoo khulaaseeyo saddex camalulqalbi acmaal qalbiga oo ah almuctaqadaat walniyaat wa fiihi buu yidhi calaa arbacin wa kha- wa cishriina khasla labaatan iyo afar ama afar iyo labaatankaa dhahdid waxa weeye camal ayaa soo hoosgelaya markaasuu tiriyey marka waa iska soo khulaasaynaynaa hadda xabad xabad u tirin mayno waxa uu uu tiriyo wuxuu yidhi waxa ugu horreeya aliimaanu billaah markaasaa waxaa soo hoosgelaya buu yidhi aliimaanu biwujuudihi intii aynu ku soo marnay ruknigii ahaa aliimaanu billaah oo dhan baa soo hoosgelaysa bitawxiidihi warububiyati waxa weye wa uluhiyati wa asmaa'i wa sifaati wa annahu laysa ka mitlihi shay wa huwa samiicu albasiir intii aynu ku soo marnay tafsiilkeeda waxa weye markaynu ka hadlaynay rukniga koowaad oo ah aliimaanu billaah waatuu ka soo hadlay kulli towxiidkii towxiid uluhiya towxiid alasmaa wasifaat towxiid rububiya kulli waa inagii soo marnay weeye arrimahaasoo dhan baa soo hosgelaya buu yidhi marka isagu wuxuu yidhi waxay noqonaysaa arrinka aliimaanu billaah ayaa waxa weeye uu tilmaamay kabacdi wuxuu tilmaamay haddana arkaantii iimaanka oo dhan intii aynu soo marnay aliimaanu billaah wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhir wa bilqadari khayri wa shari iyo mid walba wixii soo hoosgelayey iyo acmaal kaloo badan marka calaa kulli xaal wuxuu siiyey qalbiga waxaa ka dhaca buu yidhi afar iyo labaatan camal oo waxa weeye uu qaar isdhex gelgelinayo taas waa halkaa camalu lisaan buu u yimid wuxuu yidhi lisaanka carabka waxaa ka dhacaya buu yidhi toddobo waxaa ka mida buu yidhi kelimatu tawxiid an nudqu bishahaadatayn laa ilaha illa allah inuu qofku ku dhawaaqo iyo tilaawat alqur'aan qur-aankii akhriyo dikrigii dalabulcilmi waxa acmaashii carabka laga qabanayay ayaa ka mida buu yidhi marka toddoba ayay isugu soo ururayaan buu yidhi laakiin wax badan baa mid walba hoosgelaya marka toddoba iyo iyo afar iyo labaatan waa soddon iyo kow baynu maraynaa waxa uu yidhi acmaalulbadan ay badanku waa jawaarixda camaluljawaarix iyo camalulbadan hadaa dhahdo waa isku mid albadan waa jawaarixda waa qofka xubnihiisa wuxuu yidhi waxaa soo hoosgelaya soddon iyo sideed camal baa soo hoosgelaya marka soddon iyo sideeddaas iyo soddon iyo kow lixdan iyo sagaal buu isaga dhigay markaa soddon iyo sideedduba marka wuxuu usii qaybiyey saddex qaybood waxa uu yidhi qayb shan iyo toban buu yidhi waxay soo waxaa laga rabaa bi al acyaan qof walba isagaa laga rabaa oo qof walba isaga ayaa laga rabaayo waa acmaalu acyaan ay naf walba iyada ayaa laga doonaya waxaa ka mida buu yidhi dahaaradii waxaa ka mida waxa weeye acmaashii la samaynayey oo xubnaha laga samaynayey xajkii la aadayey waxaa ka mida maaragtay jihaadkii waxyaalo badan ayaa soo hoosgelaya buu yidhi shan iyo toban ayuu halkaasi wuxuu yidhi lixna waxay noqonayaan buu yidhi al atbaac kutubta qaar baa dhigaya itibaac laakiin waa al atbaac atbaacdu waxa weeye macnaha qofka isaga dadka ku xiran sida tarbiyat alawlaad biru lwaalidayn waxa weeye maaragtay xuquuqu zawjayn waxa weeye arrimahaasoo dhan wanaagga loo samaynayo caruurta iyo dumarka iyo waaridka iyo maaragtay addoomma hadduu leeyahay iyo hadduu madax yahay dadka uu xukumo iyo ayaa soo hosgelaya buy lixna marka lix iyo shan iyo toban waa koob iyo labaatan wuxuu yidhi toddoba iyo tobanna waxay soo hosgelayaan waxa weeye alcaama dadka oo dhan oo wanaagga loo samaynayo caamatu nnaas ayay noqonaysaa sida waxa alamru bilmacruuf annahyi can ilmunkar sida wax in la baro waxa weeye wanaag loo sameeyo kii dhibaataysan wax la taro ee waxaasoo dhan baa soo hosgelaya buy marka toddobiyo toban iyo koob iyo labaatanna waxay isku noqonayaan soddon iyo siddeed fa talakhasa marka waxaa ka soo khulaaso noqday inay uu ka dhigay lixdan iyo sagaal buu ka dhigay waayo xadiidka ahaa uu ku socday bidcun wa sittuun wuxuu yidhi marka shiikhu raximah ullahu tacaala wa yumkinu waxaa suurtagal marka ah in la gaarsiiyo waxa weeye toddobaatan iyo sagaal oo kuwan uu isdhex gelgeliyey haddii la kala saarsaaroo mid walba gaar laga dhigo haddee jihaadka iyo ribaadka oo la waardiyaha laga qabanayo cadowga hal mid buu ka wada dhigay uu isdhex geliyey laakiin laba camal bay kala yihiin iyo qaar kale oo uu ka tegey sida adaanka iyo iqaamada iyo kuma uu darin marka calaa kulli xaal culammada qaarna toddobaatan iyo sagaal bay gaarsiiyeen qaarna waxay gaarsiiyeen lixdan iyo sagaal oo culummada martay dariiq xadiidka dariiqa muslim oo ah bidcun wa sabcuun waxay gaarsiiyeen toddobaatan iyo sagaal culummada martay sida xaafid ibni xajar dariiqan xadiidka imaam albukhaari oo bidcun wa situunna wuxuu gaarsiiyeen lixdan iyo sagaal marka qaar badan buu isku isdhexgeliyey oo maaragtay hadda wuu isdhexgelinayaa in badan oo iyadoo labalaba camal kale noqon karta ayuu isdhexgelinayaa oo matalan hadda xubu nebiy oo kale waxaa soo hosgelaya uu leeyahay in maaragtay salligii nebigaa soo hosgelaya in la jeclaado marka waa laba camal bay kala yihiin ikhlaaskii waxyaalo badan buu soo hosgelinayaa calaa kulli xaal marka khulaasatu lqowl waxa weeye xaafid ibnu xajar raximah ullahu tacaala wuu khulaaseeyey shiikhuna halkan waa isaga yidhi khulaase sheeg marka khulaasadii waxa weeye shacabul iimaan sidii hore shiikhu inoogu sheegay kitaabka iyo sunnaha waxa ku sugan weeye kitaabka qur-aanka haddaad akhridid oo camal kasta oo wanaagsan oo lagu amro aad la timaadid wax kasta oo xun oo lagu yidhaahda ka tagna aad ka tegtid waxa weeye sunnaha saas oo kale biimtithaali awaamirihimaa waijtinaabi nawaahiya ama zawaajiriha waa isku mid eh sajriga iyo nahya waa isku mid eh hadduu qofku la yimaado faqad istakmala shacab aliimaan taas ayay culummadu leeyihiin oo khulaasadeeda ay noqonaysaa marka kitaabka iyo sunnaha oo lagu dhaqmo weeye shacabuliimaan helitaankeedu ugu dambayntii marka amaa in la jesmiyo oo la yidhaahdo waa lixdan iyo sagaalka xaafid ibnu xajar sheegay ama toddobaatan iyo sagaalkaas uu bayhaqiya sheegeen in lagu jesmiyo oo la yidhaahdo intaa weeye wax kale laguma dari karo taasi deliil bay u baahan tahay walaa deliil deliilna lama hayo sidaynu horey usoo sheegnay qaadi ciyaad iyo ay yidhaahdeen iyo ibnu salaax iyo ibnu rajab iyo ay tilmaameen inaan la jesmin karin oon lahaynin xadiid jasminaya waa sida waxay la mid tahay asmaada oo kale oo inna lilaahi tiscata wa tisciina isma man axsaaha dakhala aljanna marka kitaabka iyo sunnaha markii laga soo arooriyey qof jasmin kara ma jiro oo odhan kara intaanuu nebigu u jeeday wax kale ma jiraan maya waa ijtihaad arrintu ijtihaadkaasaa loo daynayaa culummaduna waa ku ijtihaadeen ilaahayna maaragtay wanaaggaasu waafajiyey marka intaas qofkii horta ku dadaala baaba aad iyo aad u dadaalay marka insha allahu tabaaraka wa tacaala shacab aliimaan intaas ayaan ugu gudbaynaa khulaasadeeda walxamdu lilah rabbi alcaalamiin